xog waxaan helnay mudar guddoomiye sheegaysa in wasiiro iyo xildhibaano iyo madaxweynihii dowlad goboleedkaba ay xanuunno wajahayaan qaybna ay ka yihiin dadkii la kulmay wasiirka hadda coronavirus u dhintay ma dhaba
hadeer halkaan cid cid wax koo tarasha ma jirto dadku waa isdhexmarayaan cid u sheegaysa ma jirto inay maxay ahayd coronavirus u jiraataa cid u sheegaysa ma jirto qof walba qofkii hore ayuu salaamayaa uu la sheekaysanayaa oo macutaynayaa ninkaa hadda wasiirka oo marxuumka oo dhintay habeenadii ugu dambeeyey dad baa yani intuu tagayaa soo booqanayay yani wax adeer laga warrami kara maaha arrinta hirshabeelle xaalad adag ayaa soo wajahaday dowladda soomaaliya haddaysan kasoo gaarin iyo dhammaan beesha caalamka iyo wasaaradda caafimaadka haddaysan hirshabeelle kasoo gaarin waxaa laga yaabaa inay dhibaato culus hirshabeelle soo wajahay xanuunka madaxweynaha ma dhaba
wallaahi waan maqlay anigu lama xiriirin inuu xanuunsanayno waan maqlay muxuu aha intaa macnaha uma dhaafi karo laakiin inaad joojiseen booqashadii iyo kulankii adiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xaqiiq ma tah muddo todobaada adeerda qof walba cidkiisa iskaga baqay oo gurihiisa iskaga jiraa laakiin cidta isku wacyigelisay ama isku waanisay ama kuwada hadasho keli yani dadka bal hakala joogsaana ma jirto laakiin qof kasta iskiisa iskaga baqay wuxuu yidhi adi ama ama yani cudurkaas ku haleelaa oo gurihiisa iska joogaa laakiin shacabka cid wax u sheegtaa ma jirto wadooyinka waa iska furyihiin dhaqaadkii baa halkaa yimaadaba oo aad moodaa inuu yani jigjigi inaad joogtad halkaan moodaa qaadka soo galaya yani tuubiga soo galaya marka maxaa lagaaga sheegay xaaladda madaxweyneha maxaa lagu yidhi adeer lama xiriirano ninkaas de warkiisana ma hayo inuu gurigiis ku jiro umbaan ka war qabaa marka laakiin shacabkan anu kaaga warramayo iyo ummadda kale waaya wacyigelinta aad leedahay jowhar iyo hirshabelle kama jirto aad dowladda uga baahan tihiin maxaa weye mudan gudoomiye haddii aad tihiin maamul oo wasaarada aada leedihiin culamo ay joogaan qaybihii kale bulshada ay joogaan miyaadna idinku wacyigelin samayn karin adeer waxaa weeye wacyigelinta dadka wasaaradda caafimaadka ama hay-adahaas mid waxaa la rabaa dadka ay inay wacyigeliyaan ay amnigooda ay sugaan u sheegaan dadka inay dhibaato jirto u sheegaan dadka inay muxuu ahay masiibo soo wajahday xuduudaha xiraan waxay aheede goobo sameeyaan dadka yacni lagu karantiino dowladda la hadlaan beesha caalamka hay-adaha yacni wax gargaara la hadlaan ummadda ay u sheegaan waayo markii ummadda yacni canshuuraha laga qaadaayo aad baa loogu dhiiridaa bugtahay laakiin markii dadka la daryeelayo in daryeelkooda lagu dhiirida waayo marka halkaana ummad baabaasan oo aanan wax maamul ay ku tashata aysan jirin ayaa ayaa aada degan laakiin waxaan leeyahay dowlad soomaaliyeed ayay leeyihiin dowladooda ayaa gargaari doonta